bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allah wsalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabu towxiid aladii huwa xaqullaahi cala alcabiid lilimaam moxamed ibn cabdilwahaab altamiimiy raximah llahu tacaala waxaan joognay baabu baabu maa jaaa fi listisqaa'i bilanwaa xidigaha oo lagu roob doono wixii kusoo arooray wa qaala annaaixatu idaa lam tatub ayb wa qaala waxa uu yihi nabiga sala allahu calayh ali wasalama annaa-ixatu haweenta barooranayso dabcan haweenkaa baroorta u badnaa laakiin nin hadduu yeelana waa lamid waa la xugun wannaa-ixatu midda barooranaysa oo marka laga dhinta barooranaysa idaa lam tatub haddaanay haddaynan toobad keenin qabla mowtihaa geerideeda ka hor tuqaamu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa lasoo joojinayaa wa calayhaa walxaal calayhaa korkeeda iyadoo uu yahay sirbaalun maro yacni gogorad ah ama sirwaal min qatiraanin laami ka ahaaday iyo wa dircun dirci min jarabin oo cadho ka ahaada oo yacni cadho qofka yacnii wa dircun iyo dirci oo min jarabin oo cadho ah ayaa loo labisaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyay walahumaa can zayd bni khaalidi radia allahu canhu qaal sallaa lanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam salaata asubxi bilxudaybiyati calaa ihri samaain kanat min alleyl wuxuu leeyahay walahumaa bukhaari muslim waxaa usugnaaday can zayd bni khaalidin radia allahu canhu qaal sallaa lanaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ayaa noo tukaday oo na tujiyey salaata subxi salaada subax bilxudaybiyati meeshii la yahaa ayuu nagu tujiyey xudaybiya calaa ihri samaa-in roob dabadii ay calaa ihri matarin roob gadaashiisa kaanad taas oo kaanad ahaatay min alleyli habeenkii ahaatay oo habeenkii da-day markaa falama insarafa markuu ka gadoomay salaadii aqbala cala annaasi dadkii ayuu u jeestay faqaala waxa uu yihi hal tadruuna ma garanaysaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin waxa uu yidhi ma taqaanaan waxaa laga qaadanayaa marka rabbi inuu hadlo marku doono inuu hadlaayo ayb qaaluu waxay yidhaahdeen allahu warasuuluhu aclam alle rasuulkiisa waa ku cilmi badan qaala nebigu waxau yihi qaala rabbi wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bii asbaxa waxaa waa bariistay min cibaadii aniga addoommadeyda xaal uu ka mid yahay mu'minun bii mid aniga i rumeeyey wakaafirun iyo wakaafirun mid gaaloobay oo aniga u kufriyey muminun bi mid aniga i rumeeyey wa kaafirun iyo mid yacni xidiga ku kufriyey mid aniga i rumeeyey iyo mid kaafira soo waaberiista saaka faama ayb qaala waxa uu yihi asbaxa min cibaadii adoomasbaxa waxaa waa beriistay min cibaadii addoomadeeda xaal ay ka mid yihiin mu'minun bi iyo wa kaafirun ku aniga i rumeeyey iyo mid igu gaaloobay nacam fa amaa man qaala qofkii yidhaahdo mudirnaa bifadli illaahi ilaahay fadligiisaana lagu roobeeyey oo roobka waxaanu ku helnay fadli alleh wa raxmatihi iyo naxariistiisa fadalika kaagaasi mu'minun bii mid anigii rumeeye weeyaan kaafirun bilkowkabi xidiga ku gaaloobay wa amaa man qaala qofkii yidhi mutirnaa binaw-i kadaa xidig hebel ayaa nala ku roobeeyey fadalika kaagaasi kaafirun bii mid anigii u kufriyey weeyaan mu'minun bilkowkabi xidiga rumeeyey alimaamu shaafici raximah ullah xadiidka wuxuu leeyahay macnihiis wuxuu ku macneeyaa isaga uu yiraahdaa waxaa loo kala qaadayaa waxaa weeyaan qofku hadduu ictiqaadiyo xidigu inuu taathiir leeyahay roobka soo dejintiisa saameyn inuu ku leeyahay kaasi waa gaal maxaa yeele rubuubiyadiibuba alle ugu wadaajiyey alla keyrkii yani liana hada ashraka fi rububiya maxaa yeele taathiirka iyo tadbiirka allah iskale waana min towxiid arububiya qofka marka dhahaya xidiga ayaa isaguna leh waa qof marka waxaa weeyaan rubuubiyada ayuu markaa ku gaalnimo sameeyey diinkana waa looga baxaa midaas laakiin qofka aan ictiqaadinin sidaas oo roobka xidigu yacni roobka soo dejintiisa saameyn inuu ku leeyahay qofka aan ictiqaadinin ee laakiin yacnii dhahaya sidaa dhahaya min baabi yacnii calaamad ama sabab ama wax lamida ugaga dhigaayo kaasi waa min ashirki alasqar weeyaan shirkiga yar weeyaan maxaa yeelay nicmada maxaa yeeley nicmadii alla ayuu alla keyrkii u nisbeeyey nacam midda kale xidigana alla sabab ugama dhiginba roobka soo dejintiisa nacam ee fadli alle ee naxariis alle ayaa alla u roobka kusoo dejiyaa markuu doono ayuuna keenaa calaa kullin marka imaamu shaafici waxaa weeyaan sida uu leeyahay xaafidka iyo aimo badan baa kasoo guuriyaan wuxuu yidhahdaa haddii ictiqaad ou la xiriirana waa shirki akbara haddii ictiqaad aanu la xiriirinna markaas ma ahan gaalnimadii diinta looga baxayo nacam marka de qofna waa ku gaaloobaya gaalnimo oo diinka looga baxay ka noqonaysaa xaggiisa qofka kalena shirki asqaray noqonaysaa oo tawxiidkii kamaalu tawxiid ayay wax u dhibaysaa asbaxa min cibaadihi addoomadeeda waxaa soo waabariista mu'minun bi mid anigi rumaysan iyo wakaafirun iyo mid gaaloobay fa amaa man qaala qofkii yihi mudirnaa bifadli illaahi waraxmatihi fadalika mu'minun bi kaafirun bilkowkabi kaasi anuu i rumeeye xidigana waa ku gaaloobay wa amaa man qaala qofkii yidhi mudirnaa binaw-i kadaa xidig hebel baana lagu roobeeyey fadalika kaafirun bi kaasi anuu igu kufriyo nicmadeydiibuu ku kufriyey mu'minun bilkowkabi kowkabkiibuu rumeeyey hadduu marka kowkabkii ta'hiir iyo yacnii u sugo iyo iyo iyo yacni roobka soo dejintiisu inuu ta'hiir iyo saameyn ku leeyahay waaba gaalnimo banaankaa diinka loogaga baxo haddii kale sidaa kale maahane sabab un u arkana iyada laftirkeeda waa shirki asqara weeyaan maxaa yeelay nicmadii alla subxaana watacaala maaha in asbaabta inta la milicsado alla aan waxba loo fadliga alle in naxariista alleh aan waxba alle loogaga mahad celinin ma ahan sidaa shirki asqar walahumaa min xadiidi ibni cabaasin walahumaa bukhaariyi muslim waxaa u sugnaaday min xadiidi ibni cabaasin xadiidka ibni cabaas bimacnaahu isagoo kale wa fiihi waxaa ku jirtay qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen laqad sadaqa naw-u kada wakadaa walle xidigii ama dirirkaas waa roobeeyey laqad sadaqa waa roobeeyey waa run sheegay dheh naw-u kadaa wakadaa xidig hebel iyo hebel xidigii hebel iyo hebel waa run sheegay oo markay xidigiio dhacay ama meel yani xidigiio soo baxay ay arkaan ama meel degan ayay cabaar markii la joogo roob uu yimaado walle xidigii waa run sheegay leeyihin nacam alla waxba uma nisbaynayn ma dadkaas uma jeedin faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey hadihi alaayaat aayaadkan buu soo dejiyey ayb wuxuu soo dejiyey falaa uqsimu bimawaaqici اnujuum falaa arrinkusaad moodeysaan maahane uqsimu waan dhaaranayaayo bimawaaqici اnujuumi xidigaha meelaha ay dhacaan oy degaanan ku dhaaranayaa wainahu marka alle makhluuqaadkiisa waa ku dhaaran karaa isaga lakiin annaga waxaa noo imaan doonto makhluuqu alle unbay ku dhaaranayaan subxaana watacaala keligii wainahu isagu laqasamun weeyaan dhaar low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cadiimun weyn waa dhaar weyn wainahu isagu laqasamun dhaar weeyaan cadiimun weyn low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen inahu isagu laqur'aanun qur'aan weeyaan kariimun wanaagsan fii kitaabin kitaab dhexdiisu ahaaday kitaabkaas oo maknuunin la dhowray laa yamasuhu laa yamasuhu ma taabto laba tafsiir baa ku jirto macruuf oo laa yamasuhu bimacnaa waxaa weeyaan lowxulmaxfuudka fii kitaabin maknuun lowxulmaxfuudkaa loo jeedaa laa yamasuhu lowxulmaxfuudka ma taabto ila almudaharuuna malaaigta mooyaane mudahariintuna waa malaaigta mudaharuunta waxaa kaloo la dhahaa laa yamasuhu ma taabto bimacnaa qur-aanka musxafkii weeyaane ila almudaharuun daliilka siyaaqa dambe tanziilun min rabbi alcaalamiin taa tusayso laba tafsiiro aduu la wariyo weyaan dadka ka daahirka ah xadadka axdaafta iyo ka daahirka ah tanziilun ay munazalun weeyaan mid lasoo dejiyey lasoo daadejiyey min rabbi alcaalamiina laga soo daadejiyey xaggiisa allah rabulcaalamiin xaggiisa laga soo dejiyey afa bi hada alxadiidi antum mudhinuun afa antum idinku mudhinuuna kuwa markaa waafa antum idinku mudhinuuna kuwa yacni iyaga u iilanaya xaggooda miyaa tihiin oo iyaga mudaahanaynaya oo u tanaasulayo fa antum idinku mudhinuuna miyaa tihiin kuwa iyaga u iilanaya gaaladii iyo kufaartii bi hada alxadiidi qur-aankan ugu iilanaya nacam marka nacam mujaahid iyo aturiiduuna an tumaali-uuhum fiihi watarkanuu ilayhim qur-aanka dhexdiisa miyaad rabtaan inaad ugu iilataan oo iyaga xaggooda aada u leexataan watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun marka maxalushaadkana waa meeshaas watajcaluuna waxaad yeelaysaan risqakum ay shukra risqikum risqiga alla uu idin arsuqaya shukrintii aada ku shukrin lahaydeen miyaad anakum tukadibuuna ay takdiibukum beenayntiini miyaad yeelaysaan meeshaad ku shukrin lahaydeen ma beenaynaysaan fiihi masaa-il baa kusugan baabkan alula masalada koowaad tafsiiru aayat lwaaqica aayadda waaqicad tafsiirkeeda athaaniyatu masalada labaad dikru larbaci afartii marka meeshan waxaa waxaa baraarujin mudan walahumaa meesha uu yihi can ibni cabaas muslim unbaa iskale bukhaari qowlka ibni cabaas bukhaari ma werinin isaga riwaayadan dambe muslim unbaa wariyey fiihi masaa-il baabka masaa-il baa kusugan alula masalada koowaad tafsiiru aayat lwaaqica athaaniyatu masalada labaad dikru larbaci afartii sheegidood allatii afartaas oo min amri ljaahiliyati arrimaha jaahiliyada ka mid ahayd alfaqru fi lansaab iyo adacnu alfaqru fi laxsaab alistisqaau binujuum iyo adacnu fi lansaab iyo niyaaxada afartaa athaalithatu masalada saddexaad dikru lkufri fii bacdihaa dikru lkufri gaalnimo in la sheegay fii bacdihaa waxyaabahan qaarkood alraabicatu masalada afraad ana min alkufri waxaa ka mida kufriga maabaa ka mida laa yukhriju aan ka bixinaynin qofka min almilati diinta waa kufrun duuna kufrin tacdiimu qadri salaadkana waa dhigaya cadaa iyo daawuus iyo rag badan baa yani kufrun duuna kufrin masale marka waxaa weyn ahlu sunnadu ay qabaan weyaan ayb dad badan baa kufrun duuna kufrin ilaahay ma dhihin bay kuleeyihin waa jahligooda nacam nusuustii baa laga gartay kufri fara badan oo haddana yani aan diinka looga baxaynin yani waxyaaba kufri lagu ilaaqay diinkan aan looga baxaynin sheekhuna waa kan halkan ku tilmaamaya alkhaamisatu masalada shanaad qowluhu asbaxa min cibaadiyi addoomadeeda waxaa soo waabariista muminun bi wa kaafirun maxaay mumin iyo kaafir ku kala noqdeen bisababi nusuuli nicmati nicmada soo degidda ay soo degtay darteed yaa mumin iyo gaal ay kala noqonayaan lidaalika weligaa nicamka nicmada in alla loo tiiriyo weeyaan shukrigu sidaa darteed marka wuxuu saddex yacni meelood buu ka yimaadaa qalbiga iyo carabka iyo jawaarixda qalbigana waxaa weeyaan inaad muncimka axadka adig kuu nicmeeyey inaad u qirto yacni nicmada inuu isaga xaggiisa ay kaaga timid afkana waxaa weya inaad afka ka qiratood ka sheeg sheegta nicmadii jawaarixdiina waxaa weye in acmaasha la badiyo oo daacadii alle usii dhawaatid wixii alle kugu nicmeeyena inaadan macsi u isticmaalin ayb icmaluu aala daawuuda shukra waa ka alla u dhahay asaadisatu masalada lixaad atafadunu u dhugyeelasho liliimaani iimaanka loo dhugyeesho fii hada lmowduci meeshaan iimaanka meeshan ku jiro inaad fahamto asaabicatu masalada toddobaad atafadunu in loo dhugyeesho lilkufri gaalnimada fii hada lmowdici meeshaan athaaminatu atafadunu in loo dhugyeesho liqowlihi laqad sadaqa naw-u kada ataasicatu marka yani waxaa wey inaad aada ugu fiirsato mumin kaafir xaggay ku kala dhacayaan waana taan soo sheegnay ataasicatu masalada sagaalaad ikhraaju lcaalimi caalimka soo bixintiisa litacliimi oo usoo bixiyo waxbarid darteed lilmas'alati masalada oo usoo bixiyo bilistifhaami weydiin iyo su-aal ou kusoo bixiyo waxau rabaa mas'ale inuu dadka baro su-aalow ku baraa marka su-aal ahaanbu liqowlihi atadruuna maada qaala rabukum lababa waa keenaysaa dadku inay cinaayo siiyaan dhegta usoo taagaan masalada labaad waxaa weeyaan dadkiina in yani loo bandhigo su-aal ahaan loogu soo bandhigo alcaashiratu waciidu naaixati naaixada waciidka kusoo arooray baabu qowli llahi tacaala wamin annaasi man yatakidu min duuni illahi andaada yuxibuunahum ka xub illah baabu macnaa qowli illaahi tacaala alla qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man man ayaa ka mid a yatakhidu samaysanayo min duuni illahi alla sokadiisa andaadan kuwo alla u la simo yuxibuunahum ay jeclaanayaan andaada ay jeclaanayaan ka xubillaahi ay ka xubihim jacaylkooda allaha alla ay jecel yihiin say alle u jecel yihiin bay andaada u jeclaanayaan tafsiir labaadna wuxuu leeyahay yuxibuunahum andaaday jecel yihiin waxyaabaha alle ay la simeen ka xubi illaahi ka xubi lmu'miniina allaha say mu'miniintu alle u jecel yihiin oo kale tafsiirka hore ayaase raajixo aimada qaar badan oo kamid a ay rajaxaan maxaa yeelay sida aada arkayso taswiye ayay mushrikiintu sameeyeen alle iyo keyrkiiba isla simeen taswiyadaas dhinacay ka imaaneysaana maxabada waay maxabaday ka imaaneysaa ilaa khalqiga iyo tadbiirka imaamulka ma aha maxabadana aslulcibaada iyada ah ayb sidaa darteed marka mushrikiintu marka mushrikiintu waxay lahaayeen allana waa jeclaayeen keyrkiisna waa la jeclaayeen walidalika markuu alla leeyahy ay leeyihiin alla u ka waramaya tallaahi in kunaa lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin maxabada iyo cibaadada weeyaan waxay kula simeen maxabadu halkan baabkan sheekh wuxuu ugu guntay kitaabu tawxiidna uu munaasabo ugaga dhigay inay maxabadu cibaado tahay inuu ku tuso maxabada marka alle subaa maxabadu hadday cibaado noqoto alle la jecel yahay cibaadadaas in alle lala wadaajiyo keyrkiis maxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa maxabadu laakiin iyadaa dhowr nooca oo nooc waxaa weeyaan maxabo dabiici ah weeyaan oo alla u dadka ku beerayba taa iyadu marka waxaa la leeyahay waa maxabo haddaysan xadkeeda dhaafin waa iska mubaax waxaa kamid a maalan waxaa alla subxaanahu watacaala dadka uu ku beero qofka inuu waalidkiisa jecel yahay ilmihiisa inuu jecel yahay iyo wixii lamida maxabada marka midna waa cibaado midda cibaadada alle in keyrkii lala wadaajiyaa ma aha ayb midaana marka waa kasoo hadalnay iyada laftirkeeda oo alimaam almarwasi sida ugaga soo hadlay waa sheegnay ayb asluliimaanna marka waxaa weya maxabadaa asluliimaanba maxabadu waaba asluliimaan qof muslima oo aan maxabo haysanin oon alla jeclayn muslim maba noqon karaba nacam maxaa yeelay almaxaba waxaa kasoo horjeeda albuqdu alloo loo caroodoo la nacna gaalnimo marka waa iyada inay cibaado tahay iimaan tahay marka saa darteed alimaam almarwasi murjiada markuu ku laasiminayey yani aqwaashooda markuu radinayey waxa uu yihi fain qaaluu dalika muxaalun hadday yidhahdaan arrintaas waa mustaxiil maxaa mustaxiilana an yufaariqa alkufru lbuqda kufri inuu faaruqo buqdi yacni gaalnimo iyo isma faaruqayaan ay leeyihiin alle oo la naco qiila lahum waxaa la dhahayaa wakadalika muxaalun an yufaariqa aliimaanu alxubba sidaas idin le-eg iimaanki inuu maxabo faaruqaana mustaxiil waayo nacam soo ma garan marka iimaan ayaan leeyahay wax jacayla barteed ma haysto macquul ma aha saxna ma aha xaafid ibnu xajarna markuu qisatii qisadii khaybar oon soo marnay cali markii nebiga uu diraayo sala allahu calayh wali wasalam la ucdiyana araayata rajulan yuxibu allaha warasuulahu ayaa waxa uu yihi araada bidalika nebiga maxabadaas wuxuu ka wadaa cali alle iyo rasuulu jecel yahay markuu leeyahay wujuuda xaqiiqati lmaxabati maxabada dhabnimadeeda inay cali laga helay wa ilaa maxaa yeeley wuxuu yihi fakullu muslimin u fiirsa muslim kastaa yashtariku maca caliyin cali wuxuu la wadaagaa fi mulaqi hadihi sifati mulaqu lmaxaba yani mulaqu lmaxaba iyo almaxabat lmulaqa kala jirto mulaqu lmaxaba waxaa weeyaan jacayl uun jacayl bartiis waa ina alla u haysaa taa marka cali muslimiinta dhan alla wadaagta middaa ee midda laga hadlaya waa kamil yahay oo cali xaqiiqadeeda ayuu haystay wa yani xaqiiqadeedii buu haystay weyaan soo ma garan ama almaxabat lmulaqa qof kasta oo muslima ma heli karo dadka maxabadooda alle ay jecel yihiin isku heer ma aha nacam laakiin dhammaantood muslimiinta waxaa laga wada helaa aslulmaxaba waa laga wada helaa walidalika waxyaabaha loo daliishada yani qofku inuunan yani waxyaaba waxaa jirta acmaal qofka hadduu sameeyo la garanayo yani inay buqdi uga soo fushay oo aan la dhehayninba qofku marka qalbigiisa aan la weydiineyninba nacam acmaal marka waxaa jirta asluliimaan ka hor imaaneyso ibnulqayim dhowr uu ku sheego mihaale tusaalayaal ayuu ka bixiyaa xasri ma ahan laakiin soo ma garan maalan qofkii alla u caaye alla iska caynayaan ma dhici kartaa marka qofka axadka uu jecel yahay inuu caayo maya tasdiiqa iyo maxabada iyo cayda waa iska hor imaanayaan suurtagal ma aha marka nacam sidaa darteed marka alla isagoo caynaya nebi maxamed isagoo caynaya marka la arko waxaa la garanaa qalbigiisa inaysan waxba ugu jirin wax yani ikraam iyo maxabo inaan ugu jirin alla subxaanahu watacaala magaciisa in la barto ama alla subxaanahu watacala waxaan ujeedaa diinkiisa ina inuu saro maro ee dhulka ilaahay diinkiisa oo ka muuqdo u necab yahay ifka taas ugu necab yahay ma waxaa la leeyahay ninkan qalbigiisa aan fiirin bal inuu alla jecel yahay in kale hadduu alla jecel yahay diintiisa u jeclaalahay soo ma garanin walidaalika yacni nifaaqa akbarka ah ee yani diinta looga baxo ee qofkiisuna gaalnimada qalbiga uu ku haysto afka un uu islaamnimada ka muujiyaa sheikhulislaam ibnu taymiya juska siddeed iyo labaatanaad wuxuu ku daray waxaa kamidaba uu tilmaamay qofku in oy farax gelinayso islaamkoo baaba-o iyo diinta islaamkaoo yacni hoos hoos yani hoos loo dhigo iyo ad islaamkiio markuu islaamka kor noqdana oo naxayo islaamkii markau diinta islaamka markay yani kor noqotona waa naxayaa waa waa dhibsanayaa marka la dhibaateeyana waa farax buu muujinayaa waa farxaya kaasoo kale qalbi inaan qalbigiisa inaan wax ka weydiino isaga ma aha waaba munaafiq ma waxuu ku dheelaha awalba aniga ilaahay baan nacabaha ma ku dhahaya nacam ayb waxaa marka sheekhulislaam sida uga hadlaya hadday xiliyadaa jiri jireen maanta waa kasii waa kasii min baabi awlaa weyaan marka dad badan masaladan iimaanku intay quluwi ku sameeyeen oo ayaa waxaad arkaysaa yani sida yani laba mas'alaba waa in layska ilaaliyo dabcan takfiirinta dadka muslimiinta iyadoon yacni xag alle xagga rasuul aan daliil looga haysanin mawaanicda iyadoon la eegeynin in dadka la takfiiriyo in layska ilaaliyo weyaan sidoo kale dad ayagu gaalnimadoodu banaanka taalna maanta dha inaad islaamnimo ka daba wadaa ma aha nacam haddaad dacwo siinaysa sii oo hadday tawbad keenayaan nacam laakiin inaad adiga calanka usii doo adilada kutub uga raaraadiso iyo wax fiican ma aha waxyaabaha noocaas oo kale nacam ayb marka qofkii ilaahay subxaana watacaala ee rasuul ay gaalnimo ku xukumeen adiga islaamnimo uma soo iibi kartid meelna ugama keeni kartid nacam ayb laakiin adigii baaba khatar ku gelaayo ma qof ay farax gelinayso diinta islaamka inay ka baaba-do dhulka islaam ma aha nacam ayb qofay taa farax gelinayso see lagu ogaanayaa baa lagu dhahayaa de waxaa lagu ogaanayaa ficilkiisa iyo hadalkiisa ninka markau maal bixiyo oo juhdi bixiyo ficil ku daro oo qowl ou ku daro maxaa dhiman marka waa yahay ma qalbigiisa inaan jeexno fiirino inay ku qoran tahay miyaan sugaynaan marka muslim kasta aslulmaxaba inuu haysta haddii aslulmaxaba laga waayo waxba iimaan male qof waa gaal markaas islaamnimo mma sugnaanayso buqdibaa ilaa meeshii bedelaya maogtaha marka mulaqu lmaxaba iyo almaxabat lmutlaqa sidaasay kale tahay sida aliimaan lmulaq iyo mutlaqu liimaan ay kale yihiin oo kale weyaan maqrisi isaguna sidaasi la-eg waxa uu tilmaamay u yihi fa aslucibaadati maxabat ullahi cibaadada asalkeedaba waxaa weeyaan jacaylka alleh bal ifraaduhu tacaala bilmaxabati in jacaylka isaga loo gooni yeelo falaa yuxabu macahu siwaahu alle maciisa cid lala jeclaanayo maleh hal mas'ale marka iyadana waa muhim maxabada cibaadada min lawaasimi maxabat illah jacaylka alle subxaanahu watacaala muxuu laasimsanaya muxuu keensanaya wax allaale wixii uu jecel yahay inaad jeclaato adiga oo ambiyada ilaahay dadka muminiinta diintiisa inaad jeclaato soo ma garanin taasna marka waxaa la yihahda almaxabatu lilah yaa almaxabatu lilah ilaahay dartiis inaa wax u jeclaato yacni shaksigan baan jecelahay sabab allah jecel taas way sababta n marka waa in la kala saaro almaxabatu lilah iyo almaxabatu maca allah almaxabatu maca allah shirki weeyaan nacam waana midda yacni sheekhu uu baabka uguntahay almaxabatu lilahna waa tawxiid maxaa yaele waa min lawaasimi maxabat illah maxabada alla waxaa ka dhalanayay keensanaysaa inaad jeclaato muminiinta inaad jeclaato yani ambiyada ilaahay inaad jeclaato inaad jeclaato ilaahay diinkiisa inaad ku faraxdo diinka alloo kor noqday markaa aragto inaad ka xumaato marka aad aragto yani diinka alloo loola dhibaateynayo kale iyo waxaas waxaa ay wadataa taasna cagsigeeda oo dadka alla uu necab yahay inaad adiga necbaato waa masalat lwalaa walbaraa masalada la yiraahdo oo inaad necbaato yani dadka alla necab alla subxaana watacaala gaaladu necab yahay alla subxaana watacaala waxaa weeyaan wuxuu necab yahay waxaa weeyaan dadka isaga necab acdaa'diisu necab adna inaa nacdo saas baa lagaa rabaa marka waa masaa'il iimaanka u laabto iimaankuna sida ahlu sunnadu qabaan asal iyo faracbu ayuu leeyahay qofka hadduu aslul asalkii iimaanka waayo diin maba ku jiraba waxaa dhici karta inuu aslul iimaanka haysto furuucdii uu ka tago furuucdaas marka iyada waxaa weeyaan uu ka tegaya qaarna waa waajib qaarna waxaa dhici karta inay tahay mustaxab kuwa waajibkaa markuu ka tago waa dhici karta in iimaanka laga anfiyo iyadoo markaa loo jeedo waxaa la anfinayo kamaalul waajibka sida sheekhu islaam ibnu taymiya kitaab aliimaan alawsadka iyo iimaan alkabiirkaba uu ku yiraahdo wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man baa ka mid a yataqidu samaysanaya min duunilah alla sokadiisa andaadan dhigyaalo kuwa alla subxaanahu watacaala uu kala mid dhigayo yuxibuunahum way jeclaanayaan way jecel yihiin ay jeclaanayaan ka xubillaahi jacaylkooda alla ay jecel yihiin oo kale ayb haddaba marka maxabada asbaab keentaa jirta qofka inuu rabbi jeclaado rabbigiis inuu jeclaado waa muslim asalkii maxabada waa haystaa waa jecelyahay laakiin maxaa kordhiyo maxabadaas oo kobciyo oo xaqiiqo u yeelo ilaa toban waxyaabood buu ibnulqayim uu sheegaa ayb ilaa toban waxyaabood buu sheegaa alimaam ibnulqayim toban sababood madaariju saalikiinka meelahaas kaga waramaa oo wuxuu yidhaahdaa kow sababka koowaad waxaa weya qiraa'atu lqur'aani bitadaburi watafahumi limacaaniihi wamaa uriida bihi qofka inuu qur-aanka akriyo tadabur inuu ku akriyo iyo inuu macaanidiisa fahmo qur-aanka ayb iyo wii waxa loola jeedo qur-aanka inuu fahmo oo markaad qur-aanka ku lamaa qur-aanka aa akriso macaanidiisana aa ku tadaburtood fahmto taa waxay dhalinaysaa inaad rabbi jeclaato subxaanahu watacaala sababka labaad waxaa weeyaan altaqarubu ila allahi tacaala binawaafili bacda alfaraa'id ilaahay inaad sunooyinka ugu dhawaato markaad faradka gudato kadib faradkii markaad la timaado sunooyinka inaad la timaado walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxibah ilahay baa sidaa dhahaya nacam xadiidulqudsigii bukhaari uu warinaya min xadiidi abi hurayra waxa uu yidhi addoonkayga ka zuuli maayo inuu sunooyinka iigu soo dhowaanayo ilaa aan ka jeclaado ilaa aan ka jeclaado faidaa axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bihi ilaa aakhirihi sababka saddexaad waxaa weeyaan dawaamu dikrihi calaa kulli xaalin xaalad kasta inuu daa'imo alle inuu xuso billisaani waalqalbi waalcamal carabka inuu ka xuso qalbiga inuu ka xuso camalka inuu ku xuso walxaal iyo xaalka uu ku jiro fa nasiibuhu min almaxabati calaa qadri hada inta dikriga ilaahay u jiro ayaa maxabada jacaylka alla oo u qabana intaasi u jirtaa araabicu iithaaru maxaabihi calaa maxaabika cinda halabaati alhawa marka ay iska hor yimaadaan waxa alla jecel yahay iyo waxaad adiga hawadaada ay jeceshahay ta alla jecel yahay inaa hormariso waxay keenaysaa maxabo iyadana alkhaamisata shanaad mudaalacatu lqalbi liasmaa'ihi wa sifaatihi wa mushaahadatuha wa taqalubuhu fii riyaadi hadihi almacrifati wa mayaadiiniha waxa uu yidhi qalbiga inuu gedgediyo qalbiga yani inuu mudaalaceeyo fiirfiiriyo magacyada alle iyo sifaadka alle magacyada alle iyo tilmaamaha alle hamarada laga helaa in la bartaa maxay tahayna hamarada laga helaa waxay tahay cabsi alle baabulkhowfna waa ku arki doonaa inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa maxabana waad waad ka helaysaayo allaha tilmaamaha tilmaamahaas leh oo magacyadaas leh wuxuu barashada aada barataa qalbigaaga ay ku raasikdaa waxay keenaysaa inaad rabbi jacayl u qabta nacam oo aada alla jeclaato subxaanahu watacaala marka dadka quluubtooda laga madoobeeyey asmaada alasmaa sifaat khataray ku jiraan nacam ilaahay ma jeclaanayan haddaa ogow ficilka acmaasha iyo cibaadaadka oo dhan maxabada asalo hadday maxabada kuu sugnaato cibaadada waa ku macaansanaya qofka asaadisu masalada lixaad ta lixaad yani waxay tahay waxaan ujeedaa sifada lixaad mushaahadatu birihi wa ixsaanihi wa nicamihi ahaahirati walbaatina qofka inuu eego biriga khayrka alle oo u sameynayo ixsaanka uu kuu galayo nicmada muuqatay midda qarsoono alle oo kuu galay waa jeclaanay marka insaanku ma og tahay qofkii u ixsaan fala waa jeclaadaye laakiin annaga maadiin inaan iska ahana lama rabo qofkii adiga iyadoo ay kaa dhibaataysantaho kaa jajaban tahay ninka wax ku siiyo wallahi hebel maalinkaasuu iga soo saaray baad leedahay nacam sow ma aragtid marka sow ma mudna inaad eegto intaasoo nicmo oo rabbi subxaana watacaala uu isaga keliya ku siiyey bani aadamkan laftirkiisa yaa sabab kaaga soo dhigay allah kaaga soo dhigay hadduu doono ilmaha adiga aada dhashay ama waalidka adiga ku dhalay buu alla cadow kaaga dhiga hadduu doono waa awooda allah subxaana watacaala marka sababka xataa allaa diyaariyey kulli marka nicmo dhan waxaan haysana allah iskale wamaa bikum min nicmatin fa min allah tan toddobaad waxaa weeyaan wahuwa acjabuhaa inkisaaru lqalbi bayna yadayhi qofka alle hortiisa yani qalbigiisa inuu yani ku dulleeyo inaad yani qalbigaaga jejebiso oo aada yani alle u dulleysa maxabay dhalina tan sideedaad alkhalwatu waqta nusuuli lilaahiyi waqtiga alle uu soo degayo thuluthuleyl alakhiir waaye saddex meelood meel markay habeenkii ka harsan tahay xilligaa alle uu soo degayo inaad alle laaad yani munaajaad iyo faq inaad alle la faqdo wa tilaawati kitaabihi ilaahay kitaabkiisu akhriso uma khatmu dalika bilistikfaari waatawba dabadeedna aada ku khatimto istikfaar iyo tawbo oo ka alla subxaana watacaala u dhahay walmustakfiriina bilasxaar iyo aayadii kaleo fii suurati daariyaat allah subxaana watacaala uu ku sheegay wabilasxaari hum yastakfiruun waqtiga saxarka istikfaar bay wadaan marka qur-aan iyo istikfaar inaa isku darto xilliga nusuulka alla uu soo degayo ninkan marka nusuulba rumaysnaynba ka warnaco allah mustaan ataasicu masalada sagaalaad mujaalasat lmuxibiina asaadiqiin dadka dadka alla jecel ee saadiqiintoo lala fariisto waltiqaadu adaayibi hamaraati kalaamihim warkooda macaan warkooda yani mirihiisa macaan inaad gurubsato yani dad ahlu cilmi inaad la socoto culamo wax tarbiyeynayso inaad la socoto oo hadaladooda macaan aada aruursato marka walaa tatakalam ilaa idaa tarajaxat maslaxatu lkalaami hana hadlin buu yidhi ayb waxa uu yihi marka hana hadlin ilaa marka aad ilaa ad ilaa ilaa ay raajix ka noqoto maslaxada hadalka ku jirto wacalimta aana ogaato ana fiihi masiidan lixaalika wamanfacatan ligayrika xaalkaagana inay kordhinayso hadalku uu siyaadinayo heyrkaana uu anfacayo tan tobnaadee ugu dambaysa waxay tahay mubaacadatu kulli sababin yaxuulu bayna alqalbi wa bayna allah sabab kastoo qalbiga iyo alla kale dhexgeli karo inaad iska ilaaliso oo ka fogaato asbaabtan tobankaa marka waxaa weeyaan dadka muxibiinta waa wax dadka alla jecel waxa ay ku gaareen darajaadka waaweyn weeyaan marka isku day inaad ku dadaashid tobankanba haddii kalena inta aad ka awoodi kartid inaad ku dadaashid wa qowlihi alla qowlkiisa macnihiisa qul waxaad tidhaahdaa in kaana aabaa'ukum aabbayaalkiin hadday yihiin wa abnaa'ukum wiilashiina wa ikhwaanukum walaalihiin wa aswaajukum xaasaskiina wa cashiiratukum qaraabadiina iyo wa amwaalun maalyaal maalyaalkaas oo iqtaraftumuuhaa aada kasba aada kasbateen iyo wa tijaaratun ganacsi takshawna ganacsigaasoo takshawna aada ka cabsanaysaan kasaadahaa baaritaankeeda inay idinku baarto wa masaakinu guryo tardownaha aada ka raalli noqonaysaan hadday yihiin intaas axabba kuwii loo jacayl badan yahay khabarkii kaanada waa axabba kuwii la jacayl badan yahay ilaykum idinka xaggiina min allahi alla laga jecel yahay wa rasuulihi laga jecel yahay wa jihaadin laga jecel yahay jid fii sabiilihi lagu jihaado fatarabasuu korta marka sugta haddaba nacam yani waxaad suganaysaan waa maa cadaab alla sugta weeyaan nacam sideed waxyaabood baa la sheegay sideedan waxaa la yidhi hadday yihiin kuwa aada ka jeceshihiin allah nebi maxamed iyo jihaadka nebi maxamed iyo jihaadka waxaa loo jecel yahay waa maxay ilaahay baa jecel saas darteeda loo jecel yahay soo ma garan ee maaha in alla nabiga lala jeclaanayo maxaba maca allah ma aha wa min lawaasimi maxabat illah waxaa ka mid a inaad nebi maxamed jeclaato wa min lawaasimi maxabat illahi waxaa ka mid a sidoo kale in aad wixii diinta islaamka ay ku kormaraysay oo ay ku saramaraysa inaad jeclaato soo ma garanin fatarabasuu korta xataa inta yatiya allahu alla u kala imaanaya biamrihi arrinkiisa amarkiisa can anasin ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal anas waxaa laga wariyey rasuulka inuu yidhi sala allahu alayh ali wasalama qaal laa yuuminu axadukum midkiin iimaan dhab a lagama helin xataa akuuna ilaa aan ka ahaanay aniga axaba ilayhi mid looga jacayl badan yahay min waladihi ilmihiisa wa waalidihi laga jecelaya waalidkiisa wannaasi ajmaciin iyo dadka dhammaantood akhrajaahu bukhaari muslim baa soo saaray marka laa yuminu axadukum iimaanka la anfinayaa waa kee marka hadda iimaanka la anfinayaa waa aliimaan lmulaq iimaankii kaamilka ahaa weyaan waxa la anfinayo laa yuminu axadukum axadkiin iimaan kaamila lagama helin marka laleeya kaamilka laftirkiisa laba noqonayo kamaal waxaa jira waajiba iyo kamaal mustaxab a baa jira nacam qofkan marka nebiga aan ka jeclaanin yani waalidkiis iyo yani iyo iyo ilmihiisa iyo dadkao dhan aan nebiga ka jeclaanin ma wuxuu ka tegaa laleeyahay kamaal waajiba miyaa ka maqan mase kamaal mustaxabaa ka maqan kamaal waajibaa ka maqan maxaa yeelay istiqraa markii lagu sameeyey haddaad aragta iimaan la anfinaayo iimaanka marka la anfinaayo oo qofkaas iimaan male laleeyahay waxaa uun lagu anfiyaa ugu yaraan waxa uu ka tegay waa wax waajiban shay mustaxaboo sunnaa isagoo ka tegay iimaanka lagama anfinaayo soo ma garanin qaacidadan marka mar walba ogo laa yuuminu axadukum midkiin ma rumaynin iimaan dhab ah ma rumaynin weyaan iimaan xaqiiqo ah iimaanka xaqiiqada maogtaha waa midka yacni qofka uu acmaashii la imaado qowlkii la yimaado tasdiiqii la yimaado yacni kamaalkii waajibkaana waa la yimid furuucdii waajibka ayd waa la yimid asalkiina waa haystaa asalkii isagoo u joogo ayuu furuucdii waajibka aydna ku daray marka xaqiiqatuliimaan waa la yimid qofka ayb haddii marka ka waran marka uu asalkii haysto laakiin waxyaabihii waajibka iimaanka ku ahaa uu ka taga qaarkood qofkaas marka waxaa la leeyahay kamaalulwaajib baa ka maqan kamaalulwaajib baa maqan kaas marka waa laga anfin karaa iimaanka iimaanka laga anfinayana ogoowo waa aliimaanu lmulaq waay waa iimaankii kaamilka mulaqa ah ma ahan yani mulaquliimaan in laga anfinaayo maaha mulaquliimaan qofkii laga anfiyo waa la gaalaysiiyey waa gaalnimo iyadana mulaquliimaanna waa iimaan bertiis waay aliimaan lmulaqna waa iimaankii kaamilka ah laa yuuminu axadukum midkiin ma rumaynin oo iimaan dhab ah xaqiiqatuliimaan lagama helin ama kamaalkii waajibka ah lama imaanin xataa akuuna axaba ilayhi yani waxyaabaha waajibaadka laga tagaa hadday iyaga iskood gaalnimo u yihiinna taas waa baab kale wixii iskiis isaga gaalnimo u ah waa gaar laa yuuminu axadukum axadkiin iimaan dhaba lagama helin xataa akuuna ilaa an ka ahaanayo axaba ilayhi mid looga jacayl badan yahay isaga min waladihi ilmihiisa wawaalidihi xataa akuuna ilaa an aniga ka ahaado axaba ilayhi mid loo jacayl badan yahay isaga xaggiisa min waladihi ilaa aan ka ahaado mid waladkiisa laga jacayl badan yahay wawaalidihi waalidkiisa wanaas ajmaciin iyo dadka dhammaantood yani intaas ou aniga iga jeclaaba akrajaahu walawmaa canhu qaal marka hadday dhacdo inuu nabigii waa jecel yahay maxabo waa barteed waa un jecel yahay rasuulka laakiin naftiisa haddaanu ka jeclayn oo kale ilmihii kama jeclo oo kale kamaalul waajiba ka maqokaas oo ilmaha iyo waalidka iyo dadkao dhan inaad yani marka dhinac la dhigay iyo nebiga nebiga inaad jecayl badan aad jeclaato weyaan taas waa waajib sunna ma aha mustaxabna ma aha walahumaa bukhaariy muslim waxaa u sugnaaday canhu can anasin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yihi halaathun saddex man ruuxii kuna ay ahaadaan fiihi isaga dhexdiisa wajada wou helay bihina iyaga sababtooda ayuu ku helay xalaawat aliimaani iimaanka macaantiisa ayuu ku helay saddex qofkay dhexdiisa ahaato sababtoodu iimaanka macaantiisa ku dhadhamiyey an yakuuna allahu warasuuluhu an yakuuna allahu alle inuu ahaado warasuuluhu iyo rasuulkiisa axaba kuwa loo jacayl badan yahay ilayhi isaga xaggiisa mimaa siwaahumaa wixii kasoo haray uu ka jecel yahay alle iyo rasuulhu inuu ka jecel yahay wixii kasoo haray waan yuxiba almara waan yuxiba inuu jeclaado almara qofka laa yuxibuhu xaal ounan jeclaanaynin ilaa lilahi alla dartiis mooyaane waan yakraha inuu naco an yacuuda inuu u laabto fi lkufri gaalnimada bacda id anqadahu allahu kolkuu alla ka koriyey ka gadaale minhu isaga uu ka koriyey xaggiisa inuu gaalnimadii u laabto kamaa yakrahu sida u nacayo an yuqdafa fi naari naar in lagu tuuro wa an yakraha inuu naco an yacuuda fi lkufri gaalnimada dhexdeeda inuu u laabto bacda id anqadahu allahu minhu markuu alla ka koriyey gaalnimadaas kamaa yakrahu sida u nacayo an yuqdafa fi naari naar in lagu tuuro an yakraha an yacuuda layii an yacuuda inuu u laabto ka waran marka markii horeba haduunan gaal ahayn isaga oo islaamnimadii ku sidii sida u dhashayba islaam uu iska yahay marka yacuudada macnaheed waxay noqonaysaa waa an yakraha inuu naco an yacuuda inuu ahaado gaalnimo inuu ahaado haddii marka uu gaalnimo hore usoo maray ilaahay kasoo badbaadiye mumin ka dhigayna waa inuu nacaa inuu gaalnimada ku laabto sida uu u necab yahay oo kale dab ujeeda in lagu tuuro maxaana gaalnimada dab unbay ku gaarsiinaysaa iyada laftirkeeda qofkaasi marka iimaanka waa dhadhamiyey walidaalika dadkii dhadhamiyey iimaanka asxaabu rasuulilaahi iyo sidaas waa ka dhabeeyeen nebigana waa jeclaayeen oo warmaha lagu soo tuuraya iyo iskaga dhigayeen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam si nebigu u noolaado waxaa kalay ahaayeen kuwo isku jecel ilaahay dartii muxamedun rasuulu ullah waaladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau beynahum gaalnimana yacni qaarkood waxaa dhacday in la yidhi waa la iska iyagoo la haysto waa la idin daynayaaye ma jeclaalahayd nebi maxamed booska hadda aada joogto inuu joogo mayuu yidhi in qodaxi muddona ma jeclaanayuu yidhi halka uu joogo inay qodax ku muddo ma jecli xataa eerkaasaa jacaylkooda uu gaarayo sidaas in la egna qaarkood waxaa dhacday in dab lagu tuurayba iyagoo inta diiday inay gaaloobaan dab in lagu tuuray nacam cabdullaahi ibnu thuwab ninkii la dhihi jiray ilaahay dabkii qaboow uga dhigayba nacam cabdullaahi ibnu thuwab marka muslim khawlaani wa fii riwaayati riwaayo kale riwaayo dhexdeeda waxaa ahaa laa yajidu heli maayo axadun axad xalaawata aliimaani iimaanka macaantiisa xataa ilaa ilaa aakhirihi intaa xadiidka marka dambe waan ibni cabaasin ibn cabaas waxaa laga wariyey man axaba man axaba fi llaahi qofkii ilaahay dartii wax ku jeclaado wa abqada fi llaahi ilaahay dartii ku carooda wawaalaa fi llaahi ilaahay dartii heel ku siiyo dadka wacaadaa fi llaahi ilaahay dartii ula collaytamo dadka fainamaa tunaalu fainamaa wax kala maane tunaalu wilaayat llahi ilahay wilaayadiisa waxaaba lagu gaaraa bidalika kaagaas wilaayada allah subxaanahu watacaala taabaa lagu gaaraa buu yidhi walan yajida heli maayo cabdun adoon dacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa wain kahrad haba badato salaatuhu salaadiisa haba badato wa sowmuhu soomkiisa haba bato xataa yakuuna kadalika ilaa uu sidaa ka ahaado waqad saarad waxay ahaatay buu yidhi ibnu cabaas caamatu mu-aakhaati nnaasi dadka walaaltinimadooda badankeed maanta calaa amri dunyaa buu yihi addunya unbay ku salaysan tahay nacam addunya korkeeday ahaatay ibnu cabaas wuxuu le maanta dadka walaaltinimadooda badankeed addunya unbay ku salaysan tahay wadalika kaagaasina laa yujdi u kordhin maayo calaa ahlihi dadkiisa shay-an waxba waxba u xasilin maayo nacam taa waxba laguma helo rawaahu ibnu jariir ibnu jariir baa wariyey axaadiis badan oo macnahan lena waa jirtaa halkan marka waxuu ku ishaaray marka almaxabatu lilah ilaahay dartii in laysu jeclaado ee ilaahay dartiina wax loo naco alwalaa iyo albara alxubu fi llah waalbugdu fi llah dadka ilaahay dartii baad u jeclaanaysaa muminiinta biqadri iimaanihim alle ay rumeeyeen yaad adiga jeclaanaysaa iimaankooda intuu la egyahaa maxabadooduna la ekaanaysaa soo ma garanin qof kastoo mumina wuxuu haystaa un waxaa weeyaan hiilka aada siinayso iyo jacaylka aada jeclaanayso waa intuu alle la xiriiro ninba ninkuu ka badaya waa uga badinaysaa marka laakiin maaha in qabiil keliya la isku jeclaado ma ahan yani in la isku jeclaado isku fikiraad tihiin qofkan ma ahan in la isku jeclaado yani afkaar yani aan ku salaysneyn aan kitaab iyo sunno aan ahayn hadday kitaab iyo sunno tahay de waxaa weya intaas afkaar maba ahanba waa tii la rabay in la isku jeclaado maogtaha midda saddexaad waxaa weeyaan iyo waxaa dadku ay u bateen adduunye inay isu isku jeclaadaan waxyaaba un adduunye un u noqonaya gaalkuna marka muxuu leeyahay bugdi baraa buu leeyahay baraa taama yani wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaau abadan xataa tu'minuu billahi waxdahu siyaabahaasay kala tahay qofku marka haddii laakiin cagsi uu ka dhigo welihiisiina uu gaaladii siiyo bara taamana muslimiinta uu ka beri noqdo ee yacni u gaaladii bal la dilaayo muslimiintii gaaladii inay diinta dumiso u socotay hadduu kaalmaynaya ka warran marka oo ku kaalmaynaya inay diinta la diinta inuu la baabi'iyo nacam maanta waa isla waa la ogyahay xaalku nacam dadku si nin kastaa maanta waxaa weeyaan yacni macluumaadka waxyaabaha lagu helaa maanta aaday u bateen kama wada masaa-isha diinigaa ka hadli maayo nacam ee waxaan ka hadlayaa waxay tahay ulajeedooyinku maanta gaalada iyo dagaalka ay gaalada ku jiraan nin kastoo muslima waa ogyahay nacam waxaan ogeyn allow yaraa nacam ayb marka ninka gaalka hadafka oo u socdo inay diinta oo baabi'iyo ah hadafkaas ninka kula socdo marka haddii laga dhiga ka waran marka isticaano waayo haddii la yidhaahdo isagaabaa gaalada kaalmaysanaya nacam gaaladaa isaga kaalmaysanaysa maaha isaga maaha inuu gaalada kaalmaysanay nacam gaalka la kaalmaysanayana dawaabid bay culamada u sameeyeen cidda ogol culamada ogolba masalada isticaanada ka hadlayso oo qaar waxay leeyihiin waa inuu danigiisa ou nowcan maa yacni danigiisa in yacni taariikh xun iyo cadaawad markaas yani danigiisa inaanu yani mucaamaladiisa muslimiinta inaynan xumayn markaas nacam ayb ra-yi fiicanna inuu ka qabo muslimiinta islaamka nacam soo ma garan taasay kuay ku daraanay sheegaan nacam alinjaad fi axkaami aljihaad ibn rumaas fi lqurtubi waa ku sheegaya culimo badanna waa ku sheegaan kutubtooda waa macruuf laakiin hadda waxa socdo mudaaharo waayo ma ahan yani isticaano ma aha maxaa yeelay mabdi-i gaalka ayaa niman yani markaa waxaa la fuliyo dad yani iyagu islaam sheeganayo ayaa la fuliyo oo dhulka islaamka iyo dadka muslimiintaba gato nacam alciyaadu billah marka kuwa sidaa marka waxaa weeyaan walaha iyo baruhu marka inuu alla lahaadaa la rabaa nacam lilahi inuu inuu ahaado ayb qof mas'ale aada isku khilaafsan tihiin diiniyana maaha in xaq ay kaa fogeysa adiga nacam isaga laftirkiisa intuu alle u dhow yahay yaa adigu wala uu kugu leeyahay nacam inta kalena waa kaga beri noqonaysaa nacam sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullahna wuxuu yihaahdaa juska sideed iyo labaatanaad meesha uu hajriga uga hadlaayo waxaa dhici karta ayuu yidhaahdaa qofka hal shaksi inuu kulansado yani muujibaat likraam iyo muujibaat lihaana oo waa maxay taasi waxaa dhici karta inuu kulansado sunno iyo bidco macsi iyo daaco kufri iyo iimaan yani kufri khisaalu kufri weeyaan see la yeelaa qofkaas waxaa lagu ammaana waxaa yani lagu xiriirinayaa oo wala uu kuleeyahay inta uu haysto ee iimaanka iyo daacada iyo sunnada inta kalena waa looga beri noqonaya nacam ayb marka taa waxaa weeyaan wuxuuna ku tilmaamay ahlu sunnati waljamaca inay ku ijmaaceen arrintaas khawaarij iyo wax lamida unbaa khilaaftay khawaarij iyo wax lamida ayaa un khilaafeen marka mabdi khawaarijtu hadda lagama dhigi karo manhaj ahlu sunna marka nacam dad baa sidaas khawaarijta lagu sheegaya dad ahlu sunna sunadii uhaystaan banaan dad nacaybkiis unbaa marka waxaa weeyaan meelo daran lagala dhacaya walan yajida heli maayo cabdun addoon dacmal iimaani iimaanka dhadhankiisa wain kaurad haba badata salaatuhu wa sawmuhu xataa yakuuna kadalika ilaa uu sidaa ka ahaado waqad saarat waxay ahaatay caamatu nnaasi dadka caamadooda caamatu muaakhaati nnaasi dadka walaaltinimadooda badankeed calaa amri dunyaa arin adduunya dushiisay ahaatay wadalika kaagaasina laa yujdi ma xasilinayo calaa ahlihi qofkiisa shayan waxba xasilin maayo rawahu ibnu jariir wa qaala ibnu cabaas fii qowlihi tacaala wataqaacat bihim alasbaab wataqaacat waxaa go-day bihim iyaga la go-day alasbaab asbaabihii wuslaadkii waxay isku xiriirinayeen qaala almawadda kalgacaylkii baa go-ay kalgacaylkii ka dhexeeya aakhiro waa tegayana fiihi masaa'il baabka masaa-il baa ku sugan alula masalada koowaad tafsiiru aayati lbaqara aayadda suurat lbaqara tafsiirkeeda athaaniyatu masalada labaad tafsiiru aayati baraa athaalithatu masalada saddexaad wujuubu maxabatihi sala allahu alayh wali wasalam nebiga jacaylkiisa waajibnimadiisa calaa nafsi laga jeclaado walahli iyo walmaal araabicatu nafyuliimaani iimaanka anfintiisa laa yadullu tusi maayo cala alkhuruuji min alislaami islaamkaoo laga baxo ma tusaayo waxaa lagu leey takfiir waaye iyo dadku gaalaysiiyaa sheekhaan iyo mualifka kitaabka waa u kala baxsan yahay iimaanka iyo kufriga nacam waxaa laga yaabaa qof iimaan iyo kufri aan u kala baxsanayn inuu meelo kala dhaca nacam gabi dhaclays isaga uu iska samaynayo ayb alkhaamisatu masalada shanaad ana liliimaani iimaanka xalaawatan buu leeyahay macaan qad yajiduhaa inuu helaa la arkaa alinsaanu qofka waqad laa yajiduhaa inuunan helinna waa dhici kartaa marka acmaal baa lagu helaa xadiidka uu sheegay asaadisatu masalada lixaad acmaalu lqalbi alarbac acmaasha qalbiga ee afarta ah allatii taas oo laa tunaalu aan la gaaraynin wilaayatullahi ilaahay wilaayadiisa ilaa bihaa iyada mooyaane wax kale aan lagu gaaraynin walaa yajidu axadun axadna aanu helaynin dacmal iimaani iimaanka dhadhankiisa ilaa bihaa iyada mooyaane wax kale aanu ku helaynin asaabicatu masalada toddobaad fahmu saxaabiyi saxaabiga fahamkiisa lilwaaqici waaqica uu fahamsan yahay ana caamata almuaakhaati waa maxay walaaltinimada badankeed dadku iswalaashanayo calaa amri dunyaa maanta ka waran marka hadduu joogi laha muxuu dheeraanayb marka afartii isku fikrada iyo afartii isku iyo intii isku baha walaaltinimada xataa bahbaha ayay kala sii noqonaysaa nacam waxay dadka isku walaashanayaan nacam ilaa la arkay yacni qof waxaa weeyaan dadkii qaarkoodna yacni ma hal maqaalo haddii uu qof saaxiibkiis oo ku faker ah wax qalad uu sameeyo waa difaacayaa qaladkaas qalad maba ahan buu leey saas buu ka waday kan buu ka waday boqolaal cudurdaar buu u sameynaya shaksi kale isaguna yani markuu la yimaado waxaasoo kale waxaa laga yaabaa inaanu sameynin waxba waxaan ujeedaa cafan shaksi kale oo aan waxba la imaanin waxaa laga yaabaa inuu isaga u xogxogo meel wax uga soo raadiye nacam ayb dadku dabcan yani siday ahaayeen waxaa lagu qiimey karaa nacam qof ahlu sunnaha maalan qof ahlu bidca isku mid ma aha markay qowl itlaaqaan oo kale nin walba wuxuu ahaabaa markaas yani waxaa weyan durbaba dadka kusoo degdegeysa dihnigooda laakiinse qof aan waxba lahayn inaa wax u raadisid qofkiio toosan baa waxaa laleeyahay waxaas waxaas ujeedaa anaa ogaa yaalale anaa og kan cudurkaas adiga aada ninkan aadan ku aan lagu ogeyn ood adiga qalbigiisa kasoo fagayso kan adiga dhinacaaga fadhiyaa qabo haddaa ka celi lahayd nacam nacam laakiin haddaan la iska celinaynin khaladaadka muuqdo kuwa aan jirin ama aan muuqanin un dadka keliya markaa la rabo in qalbiga looga soo baxsado waa dadka yani waxaa lagu yaqaano ahlu taxasubka iyo dadka afkaarta u tacasubo naam afkaarta aan ku salaysnayn kitaabka iyo sunada dadka u tacasubo ayb asaabicatu fahmu saxaabiyi lilwaaqici marka saxaabiga waaqaca fahamka uu fahamsan yahy waxay keenaysaa inuu dadka ka daaweeyo meelaha ay ka jiran yihiin nacam qofku marka inuu fahmo dadka uu la khidaabayo intee la eg yihiin fahamkooda intuu la eg yahay maxaa loo sheegi karaa maxay ku fitnoobi karaan waaqican maxaa qofkaani ficiladiisa iyo aqwaashiisa maxaa ka muuqanayo inuu yani wax fahamsan yahay waaqici fahamsan yahay laakiin isagoo og hadduu ismo ismoogsiiyo waa dhibaato nacam isagoo og inuu ismoogsiiyo waa dhibaato dad iyagii qiranayo dhahayo diinka baabi-intiisa inay ka qeyb qaadanayaan iyaguba aan u daahaynin oo aynan laba weyneynba hadaad yacni ka dhigto ood usoo qaadato sidii taabiciinta dadkii joogay oo kale umaradii taabiciinta oo kale haddaad kala mid dhigto waa mushkila ayb athaaminatu masalada sideeda tafsiru wataqaacat bihim lasbaab ataas asbaabta marka inay mawadada tahay ataasicatu ana min almushrikiina mushrikiinta waxaa ka mida man yuxib llaha kuwa alla jecel xuban shadiida jacayl addaran ilaa laga mid la yihi yuxibuunahum ka xub illah alcashiratu masalada tobnaad alwaciidu waciid calaamo qof dushiis ahaaday kaana kaana thamaaniyatu sideeddii ay ahaadeen axaba ileyhi mid looga jacayl badan yahay min diinihi diinkiisa sideedan ninkii diinkiisa ka jeclaadeen sideedan buu jeclaaday diinkiibuu ayuu hoos mariyey sideedan buu aada u jeclaaday waciidkaasaa loo sheegay ka waran ninka marka sideedan iyo diintiisaba ka waran ninka marka gatay nacam sideedan iyo diintiisa ninka iibsanaya ka war aabihiis caruurtiisii qaraabadiisii xoolihiisii kulligood iyo macal diintiisiiba u beec geeyey nacam cadow taqliidii u beec geeyey marka allahu mustacaan alxaadiyata cashara masalada kow iyo tobnaad ana man itakada qofkii samaysta niddan nid qofkii samaysto tusaawi maxabatuhu jacaylkiisu ay lamid tahay maxabat allahi alla jacaylkiisa fahuwa shirku lakbar shirki akbar weyan qofkay maxabada uu jecel yahay nidkaas maxabada alle ay lamid noqoto jacaylka alle uu jecel yahay oo kale uu la simo u la mid noqdo fahuwa shirku lakbar waa shirkiga weyn weeyaan taasi ayb baabu qowli llahi tacaala inamaa dalikum shayطaanu yukhawifu wliyaa'ahu falaa takhaafuuhum wakhaafuuni in kuntum mu'miniin baabu qowli llaahi alla qowlkiisa macnihiisa ayuu u baab yahay inamaa dalikum inamaa wax kala maahne dalikum kiinaas ashayطaanu inamaa dalikum kiinaas ashayطaanu weeyaan yukhawifu wou cabsi gelinayaa wliyaa'ahu ay biwliyaa'ihi awliyadiisau ku cabsi geliyaa dadka ayb falaa takaafuuhum ha ka cabsanina wakhaafuuni aniga cabsada in kuntum haddaad tihiin muminiina muminiin haddaad tihiin halkan sheekhu waxau u guntay khawfka waxaa la yihaha khawfku waa cibaado cabsida waa cibaado ayb khawfku wuxuu u qeybsamaa dhowr midna waxaa weya waa khawfu lcibaada oo midka alle laga cabsado weyaan fi siri looga cabsado midna marka waxaa weya waa qof dabiiciya weeyaan qoofka dabiiciga marka isagana qofku inuu dugaaga ka cabsado waxa wax dilo kale inuu ka cabsado waa taasi waa qof dabiiciya ambiyada xataa waa lahaayeen fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab ilahay waa sidaa dhahay subxaana wa tacaala khawfka marka mid macsiyana waa jiraayo xaaraam oon shirki gaarayn isaga oo taasi waxaa weeyaan qofku yani wax waajib ku ah buu ka tegaya isagoo dadka qaar ka cabsanayo taasina marka iyada waxaa weeyaan kamaalu tawxiid bay anfinaysaa shirki asqaray noqonaysaa taasoo kale oo xaaraam khawfu shirki laakiin waa waa kee marka khawfu shirki waxaa weeyaan khawfu siri weeyaan khawfka shirkiga waa khawfu siriga midka sirta ah khawfu siri marka waxaa loo jeedaa ruuxaani wuxuu ka cabsanayaa wax hadda aalad looga cabsadana aanay meeshii oolino qofk khawfkii dabiiciga meeshii ma yaallo wax ka maqan buu ka cabsanayaa nacam oo uu ka ictiqaadinaya marka yani iyagoo ka maqan bu ayuu ka cabsanayaa nacam khawfu siriga marka waxaa wey alla keyrkiibuu ka cabsanayaa oo sanam iyo daaquud ayuu ka baqayaa wuxuuna uga baqayaa inay ku asiibaan waxuu nacaya markaa nacam waana wixii nabiyullaahi huud ay ku yiraahdeen qowmkiisa in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu ilaahyadeena adiga xoogaa waxay kugu rideen waxay kugu asiibeen junuun bay dhahay waali waa ku waaleen iyo midii kale alla subxaana watacaala uu yihi wayukhawifuunaka biladiina min duunihi waxay kugu cabsi gelinayaan nebi maxamedow alla wixii kasoo haray asnaamtooday kugu cabsi gelinayaan nabiyullahi ibraahim midou yihi weyaan wakayfa akhaafu maa ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum billahi ma lam yunazil bihi calaykum sulطaana faayu lfariiqayni axaqu bilamni in kuntum taclamuun so ma garan marka ambiyada ilahi waa lagu cabsi gelin jira nacam so ma garan dadka hadda joogana maanta khawfu sirigaas in badanuu ku jiraa oo waxaad arkaysaa dad badan inay ilaahay subxaana watacaala keyrkii ay ka cabsanayaan xaalad uu ka maqan yahay xaalad uu ka maqan yahay oo maala wuxuu leeya wallahi sheekh cabdulqaadir aniga sariirta igu imaanaya waa ma ilmahu iga qaadanaya waa ibaabi-inaya kanbuu iyeelaya saasuu dhahayaa nacam ama wuxuu leeyahay yani fulaan haddaanan siyaaradiisa tegin ama dariiqadii qaadiriyadeeda ama dariiqa fulani haddaan ka baxo sariirtaa la igu imaanaya waa la igu dhibaataynaya awliyada imaa awliya ka maqan bo xaalad ay ka maqan yihin buu ka cabsanaya soo ma garan taasoo kale waa khawfu sir allah la rabay inaad saa uga cabsato oodan macsida ku dhiiranin ood waajibaadka dayicin waxaa dhacaysa marka ka waran hadduu qofku marka hadduu qofka alla caabudo salaadii soonkii cibaadadii isagoo ku dadaalayo oo alla ka cabsanayo haddana hadduu keyrkii uga cabsado sow alla uga cabsanayo kale ayaa shirki ah famaa baaluk hadduuna alla ka cabsanin ka waran marka shaksigan feeri macsi allou ku dhiiranayaa waajibkiibuu ka tegayaa wax cabsiya ma qabo meeshaan haddii la yihah war niyo nadarkaani waxaan iska daa ilaahay keyrkii nadar ha u gelin maynan waa cabsanaya kule ilmaha iga qaadanayaan waxaan kuwa ma arkayno marka wiil ou dhashoo kale guryaha ku yimaado haddaan wax la siinin waxay aaminsan yihiin in ilmaha u guranayo nacam ilmaha iga guranaabuu kuleeyahy nacam khawfu siri waa waxaasoo kale nacam maaha yani taasoo kale khawf cibaado ah waa haddii lagu yihaaha marka ilaahay keliyaa laga cabsadaa haddii alla cabsidiisao kale aada keyrkii ka cabsato waa shirki maaha inaad tiraahdo libaaxa waa laga cabsadaa iyo xabadda waa laga cabsadaa inaad la timaado taas khowf dabiiciya waa waxaa isaga kaa daran nacam laakiin waxaan wuxuu wax kugu dhibi lahaa iyo yacni waaba kaa maqan yahay maca daalika waa ka cabsana allay ahayd inaad saa uga cabsato nacam oo alla waa kuu jeedaa ila mar walba kan kuuma jeeda ma ogtahay ayb marka khowfku iyadan in siyaabaha loo kala ogaado aaday muhiim u tahay nacam khawf marka qaybahaas u qaybsamaa khawfu lcibaada waa alla subxaana watacaala in laga cabsado fi siri waalcalaaniya khawfkaas oo kale haddaa ilaahay keyrkii aada u aada yacni ugaga cabsato khawfu shirki baa la yihaha kuwa waxaan aqaana aniga dhihi jiray yacni intay dad awliye iyo wax loogu sheegay sawiradooda meelaha ku haystaan markaas waxay kuleeyihiin sawirkan weliba dadkan yacni pakistaanka iyo meelahaasaa ugu sii daran waxay ku leeyihin sawirkan risqigan iyo dukaankan waxa ii gadmaaya kan igu gadmaa dartiis haddaan meesha ka qaado oo cabsanayo kuleeya soo ma garan ballanaan la gala inaanan salaada ka tegin u leey haddaan salaada ka tag asaan ka cabsanaa khawfu siri wey waa gaalnimo kaasa shirki annaga indhahana saarna dad sidaa dhahay oo laga dhaadhici waayo weliba haddaad waxu sheeg maagtana wuxuu kuleeyahay wixii wahaabiyada igu akrinaysaa soo ma garan khawfu shirki weeyaan marka midkaas khawfka dabiicigana waa midkaan aan sheegnay waay oo bahalada iyo qofku waxayaabahan wax dhibo oo alla uu sababta geliyo ka cabsado marka khawf iyo cadow uu ka cabsado markaa u taagan iyo khowfka kalena de waxaa weeyaan khowf xaraam ah oon shirki asqar ah ayaa jiro kaasna waa waajib inaad ka tagto cabsi aad ka cabsanayso ilaah yani dadka qaarkood wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbi wasalam